bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal waa habeen talaadaha taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay saddexda bisha shanaad ee jamadul awal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri saacadda waxa ay tilmaamaysaa saddex saac oo fiidnimo xiliyadan oo kale waxaad inooga barateen habeen kasta marka laga reebo habeenka sabtida barnaamijka faafreebka wararka balse caawa booska barnaamijka waxaan idinkugu bedelnay kelimad muhiim ah oo caawa ay baahisay muasasada alkataa'ib taasoo uu jeedinayo amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abuu cubeyde xafidahullah amiirka wuxuu ka hadlayaa damaca xabashida etoobiya ay ku doonayso inay ku qabsato badda soomaaliya ujeeddada ka dambaysa damacaas guracan iyo taariikhda ay soo martay sheekha ayaa sidoo kale ka hadlaya kaalinta ay maamulada riddada ah ay ku leeyihiin fulinta ajandayaasha xabashida iyo waxaa la gudboon bulshada soomaaliyeed ee muslimka ah ku soo dhowaada kelimaddaas oo dhammaystiran
بسم الله الرحمن الرحيم
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون
سجل فإنا مسلمون سجل فإنا مؤمنون سجل فإنا مؤمنون سجل فإنا قادمون سجل فإنا قادمون رغم المحن رغم المحن قف يا تاريخ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد قال الله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم bilowgii sanadkan waxay xukuumadda itoobiya ay u hogaamiyo abiyi axmed heshiis xaaraan ah oo lagu tilmaamay is-afgarad la saxiixatay maamulka riddada ee iskugu yeeray somalilan kaas oo ah inay la wareegaan qaybo ka mid ah xeebaha soomaaliya gaar ahaan zaylac in kasta uu heshiiskani ahaa mid lala fajacay haddana nabar aad filayso naxdin ma lahan oo waa arrin etoobiya weligeed ay damacsanayd balse lagu baraarugi waayey haddii lagu baraarugsanaana laga hortegi waayey hadduu allaha idmo waxaan kelimadan ku soo bandhigi doonaa halka uu salka ku haya damaca etoobiya ee badaha soomaaliya maraaxisha uu soo maray shirqoolkan ciddii xabashida ku garab siinaysay shalay iyo maanta iyo xalka keliya ee looga hortegi karo waxaana rabaa inaan ummaddeenna la wadaagno mowqifka mujaahidiinta ee ku aadan boobka iyo beleliqada aan geedna loogu soo gaban ee ay fagaaraha la timid xabashida dagaalka etoobiya ee ka dhanka ummadda muslimka ee soomaaliyeed ma ahan mid ku salaysan khilaaf siyaasadeed ama dagaal qowmiyado waa dagaal ka fac weyn seben sebenkii iyo qadiyadda soomaali galbeed iyo xataa dagaaladii axmed gurey waxa aan maanta etoobiya isku hayno waa dagaal diimeed oo salka ku haya kelimada tawxiidka ee laa ilaaha ila allaah waa loolan u dhexeeya iimaanka iyo kufriga kitaabka iyo baabalka masjidka iyo kiniisadda gumaysiga xabashida iyo duulaankooda diinla dirirka ah waa mid ay soo abaabulayaan weligoodana abaabuli jireen baadiriyaasha orthodokiska tan iyo xilligii abraha waxaan ognahay in boqortooyadii aksum ee uu abiyi axmed maanta u deliishanayo lahaanshaha badda cas inay tahay isla boqortooyadii uu madaxa ka ahaa abrahaga kacbada ku duulay sannadkii caamulfiil bicfadii nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam waxaan ognahay in sannadkii sagaalaad ee hijriga ay xabashida ku duuleen magaalada xeebta ah ee jidda inuu suubanaha sala allahu calayhi wasallam kala hortegay sariya ciidan ah oo uu hoggaaminayey saxaabiga calqamatu mudlajiy radia allaahu canhu waxaan ognahay in asbaabta ku riixaysa nasaarada xabashida inay damcaan dekadaha soomaaliya ay ka mid tahay gowol xaarid iyo diyaargarow ay ugu jiraan siday ugu duuri lahaayeen kacbada barakaysan iyo qiblada muslimiinta sida uu nabiga sala allahu calayhi wasallam inoo sheegay can abi hurayrata radiallaahu canh can annabiyi sala allahu calayhi wasallam qaal yukharibu alkacbata du suwayqatayni min alxabash sidoo kale waxaa laga maarmaan ah in ummadda muslimka ay ogaadaan in siyaasadda dhulballaarsiga ee etoobiya iyo boobka badda soomaaliyeed ay tahay arrin ka mid ah caqiidada nasaarada xabashida kuna xusan kutubta kirishtaanka ee ay aaminsan yihiin kitaabka lagu magacaabo kabra nagast waa kitaab toddoba boqoloo sano ka hor la qoray kuna qoran afka maxaariga ahna marjaca diimeed ee haga go'aammada madaxda etoobiya iyo siyaasaddooda ilaa maantadan isaga oo qeexaya xuduudda etoobiya waxaa kabra nagasta ku qoran in laga soo bilaabo bartamaha qudus ilaa badda hindiya iyo kashishe ay dhammaan ka mid yihiin boqortooyada xabashida iyagoo milicsanaya baabalkooda iyo beenta ay u meerinayaan baadirayaashooda waxay boqorrada xabashida ee isxigxigay siyaasad rasmi ah ka dhigteen la dagaalanka islaamka iyo inay isku fidiyaan gobollada xeebta ee ay muslimiinta degaan tan iyo markii dhidibada loo taagay boqortooyada xabashida waxay boqorrada etoobiya bilaabeen in ay dagaallo ku qaadaan gobollada muslimiinta iyagoo muslimiinta ku qasbaya inay qaataan diinta kirishtaanka ujeedka ay ka lahaayeen arrinkaanna wuxuu ahaa inay xabashida helaan marinbadeed ku xiraya xeebaha hase ahaatee allaha fadligiisa nasaarada xabashida way ku hungoobeen inay ka dhabeeyaan damacooda waxaana jihaad iyo halgan barakaysan kala hortegay qabaa'ilka iyo qowmiyadaha muslimiinta ee geeska afrika inkasta oo ay xabashida ku guul darraysteen qabsashada xeebaha soomaaliya haddana marnaba kama aysan quusan xaqiijinta hadafkooda markii ay muslimiinta muquunin waayeenna waxay gurmad iyo garab ka dalbadeen walaalahooda kirishtaanka ah ee reer yurub sannadkii kun siddeed boqol toddobaatan iyo siddeeddii wuxuu minilig dhambaal u qoray waddamada ingiriiska talyaaniga faransiiska iyo jarmalka wuxuuna ku yidhi waddadii aan u mari lahayn zaylac tajuura iyo cadan waxaa hadda inooga horgudban muslimiinta waxaana idinka doonayaa inaad nagu taageertaan sidii waddadan laygu furi lahaa isagoo mar labaad cabbiraya damiciisa ku aadan xeebaha soomaaliya ayuu sannadkii kun siddeed boqol sagaashan iyo koowii minilig dhambaal kale u diray dowladaha reer galbeedka ee saliibiyiinta wuxuuna ku yidhi xuduuddeennu waxay ahaan jirtay ilaa badda laakiin waxaan weynay awood aan ku difaacanno gurmadna kama aanan helin awoodaha kirishtanka taasna waxay keentay in xuduuddeenni dhanka xeebaha ay gacanta u galaan muslimiinta hadda xilligan kuma tala jirno inaan awood ku soo ceshanno xuduudaheennii badda balse waxaan kalsooni buuxda ku qabaa inay awoodda kirishtanku noo soo celin doonaan xeebaheenna qaala allahu tacaala qad badat albaqdaa'u min afwaahihim wamaa tukhfii suduuruhum akbar qad bayannaa lakum alaayaati in kuntum tacqiluun marka loo soo daadago damaca gaarka ah ee xabashudu ka leeyihiin dekedda zaylac waxaa tusaale inoogu filan dhambaallo qarsoodi ah oy isweydaarsadeen xabashida iyo boqortooyada ingiriiska sannadkii kun sagaal boqol afartan iyo lix mid ka mid ah dhambaalkaas oo cinwaan looga dhigay talojeedinta ama aragtida itoobiyaanka ee ku saabsan isweydaarsi dhuleed waxaana dhambaalkooda lagu gorfeeyey in ingiriiska ay xabashida siiyaan waddo badda ku xirta waddadaas oo ballaceeda tahay boqol mayl kana mid ah dhulka soomaaliyeed ee ingiriisku gumaysto dhulka la siinayana waxaa ka mid ah dekedda zaylac dukumiintigan wuxuu ka mid yahay caddaymaha aanan la koobi karin ee muujinaya damaca dhulballaarsiga ee xabashida iyo halka itoobiya iyo abiyi axmed ku dhisteen qorshahooda ah inay la wareegaan xeebta zaylac waxaa intaas dheer in damaca itoobiya aysan ku koobnayn oo keliya badda iyo barriga soomaaliyeed balse xataa ay sheeganayaan isirka iyo asalka ummadda inay yihiin xabashi sannadkii kun sagaal boqol afartan iyo siddeeddii isaga oo hortaagan hoolka shirarka ee loogu yeedho qaramada midoobay wuxuu xayla salaase khudbaddiisa ku yidhi intaysan quwadaha yurub kala qaybsan qaaradda afrika itoobiya waxay lahayd xeeb ballaaran oo badda cas iyo badweynta hindiya ka mid tahay waxay ahayd shan iyo tobankii sanna ugu dambeeyey qarnigii toban iyo sagaalaad ee itoobiya ku weysay xeebta kadib markii ay gacanteeda ka baxday soomaaliya iyo eritareya marka ugu horraysay talyaaniga ayaa qabsaday musawac sannadkii kun siddeed boqol siddeetan iyo shantii kadibna waxaa ku xigay banaadir haddaba taariikhdan kooban kadib waxaa si cad inoogu muuqanayo in damaca itoobiya uusan ahayn arrin dhugub ah balse uu yahay mid soo jireen ah oo diin salka ku haya islamarkaasina ka mid ah siyaasadda rasmiga itoobiya boqolaalkii sano ee la soo dhaafay ilaa maantana ay ku taamayso
hogaamiyihii milatariga itoobiya ee raascaluula abanaga wuxuu yidhi badda cas waxay ahayd xuduudda dabiiciga ah ee itoobiya wayna sii ahaan doontaa hadalkan waxaa ku jira xikmado badan oo la faaqidi karo caluula kuma andacon oo keliya in badda cas ay tahay mid u dhow balse wuxuu carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay in badda cas qudheedu ay tahay xuduudda dabiiciga ah ee itoobiya በሚል ነው። አማራጭ የማግኘት ብቻ አይደለም። ወደብ ከሆነ ፖርት ሱዳንም፣ ላሙም፣ ባይዶዋም፣ በርበራም በሙሉ መጠቀም እንችላለን።
waxa aan doonayno ma ahan dekad oo keliya haddii aan dekad rabno waxaan isticmaali karnaa dekada noo dhow sida boorta suudaan oo inoo dhow ama dekadda laamu ee kenya ama berbera iyo kuwo kale laakiin waxa aan doonayno waa marinbadeed noo gaar ah oo aan annaga gacanta ku hayno aana u adeegsanno inaan isku difaacno oo aan maal gashanno annagoo aysan cid kale nagu xukumaynin sidaas darteed tani waa waajib qaran oo saaran dhammaan dadka itoobiyaanka ah waana inaan dhammaanteen mas-uuliyad iska saarno sidii aan u xaqiijin lahayn su-aasha isweydiinta mudan waa goormo ayay ahayd in itoobiya ay yeelato marinbadeed jawaabtu waxay dib ugu noqonaysaa xilligii minilig waayo wakhtigaas kadib guusheennii adwa haddii minilig uu sii wadi lahaa halgankiisa uu ku gaari lahaa badda khariidadda itoobiya maanta way ka duwanaan lahayd sida ay tahay oo waxaan yeelan lahayn xeebo helitaanka marinbadeed ma suuro gelin xilligii minilig mana suuro gelin xilligii dargiga mana suuro gelin xilligii e b r d f laakiin maanta fursaddu weli waa ay jirtaa fursaddu shalayna way jirtay maantana way jirtaa ከተባለ ትላንትና ነው ትክክለኛው ጊዜ። ሁለተኛው ትክክል መቼ ነው ከተባለ አሁን ነው።
intaas haddii aan ka gudubno ee aan u soo laabanno waaqica uu dalka maanta wajahayo waa inaan isweydiinnaa maxay yihiin asbaabaha keenay inay etoobiya si bareeraha ugu dhiirato qaadashada badaha muslimiinta shalay haddii imaam axmed gurey iyo saldanadihii islaamka ay qabsadeen gobollada tigraay iyo amxaara ayna ka taliyeen adis ababa maxaa keenay maanta inay xabashida sheegtaan zaylac iyo banaadir su'aashan jawaabteeduna waa mid allah iyo rasuulka sala allahu calayhi wasallam inoo sheegeen allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير أسبابتي ugu weyn ee kaalinta koowaad ka qaadatay inay itoobiya ama gaalada si guud nagu soo duulaan waa inaan ka tagnay ku dhaqanka diinteenna qalbigeennana uu ku weynaaday adduunyo jacayl iyo geerinacayb taas oo keentay in laga tago jihaadka cadowga laguna raalli noqdo nolol dulli ah iyo inay gaalo noo taliyaan nabigeenna moxamed sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi yuushiku alumamu an tadaaca calaykum kama tadaaca alakalatu ilaa qascatiha fa qaala qaa'il wa min qilatin naxnu yowma'id قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت وفي الرواية وكراهيتكم القتال asbaabaha keenay inay etoobiya soo hawaysato baddeenna waxaa ka mid ah qabyaaladda iyo kala tagga ummadda soomaaliyeed taas oo kala dhantaashay awooddeenna keentayna inuu cadowga inaga faa'iidaysto allah subxaanah wa tacaala wuxuu yidhi walaa tanaasacuu fatafshaluu wa tadhaba riixukum maanta waxaa nasiib darro ah in halka ay etoobiya ku howlan tahay sidii ay ula wareegi lahayd dekadaheenna iyo garoommadeenna in qabaa'ilka soomaaliyeed iyo qowmiyadaha muslimiinta ay isku laynayaan maamul goboleedyo riddo ah
oo dadkii waxaan ku arkay marka soomaalidii rag iyo dumar inay ka sheekeynayaan qabiilka aan waxaan arkay marka inaan meeshaas inaan duleel fiican aan ku soo arkay oo wax laga samayn kara lacag marka qabiilada waxaan ku qoray soomaalidii aad bay u jeclaadeen waa iga gagatee lacag badan oo badan ayaan ka sameeyey naftigay waa soconaa isma dhehaynin riski noloshay geliyey marka waxaan ogaaday inaa soomaalida inay jecelyihiin qabiil qabiilkiiba aan u qoray waaba jeclaadeenba sidaasaa magac iyo adduunya ku yeeshtay marka waxaan businesskay lacag ama ka sameeyaa maamul goboleedyada alamanka aad bay u jecelyihiin wiig kasta shir ay qabaan shirkana ay imaadaan
waxaa nasiib darro ah in dhallinyartii looga fadhiyey inay dalkooda iyo diintooda ka difaacaan xabashida lagu mashquuliyey tartamada kubadda cagta xafalaadka fisqiga iyo fasaadka dhinaca kale culimmadii looga fadhiyey inay halganka hor kacaan ummaddana ku dayato ayaa in badan oo ka mid ah waxay noqdeen kuwo afhayeen u ah gumaystaha dalka ku soo duulay siminaarada hay-adaha bixiyaan ee ummadda lagu baabi'inayana qayb ka ah asbaabaha keenay inay etoobiya ku dhiirato qaadashada baddeenna waxaa ka mid ah madaxda maamullada riddada kuwaas oo soddonkii sano ee la soo dhaafay ay etoobiya soo barbaarinaysay dalkana ku tallaashay si ay ajandaheeda u fuliyaan iyaga ayaa ah kuwa shalay dalka ku soo dhoweeyey xabashida maantana dalka ku haya
ويعلمنا إياه سيدا وهرمتا واوشنا وحان نبي وحان ربنا بيساس إنا ملاس إسلام حدود إتوبيا إيا صوماليا ولا حيسا وبنعينا أه سيا أمرك هورا عيدا إيا مقيسي إيا وحي يسوع أباب الله يسوع أباب الله ما هما أنا ولي إلاون يونسو كذي ومن قسته ها mingistana markaa ka hor anigu maara wuxuuna yidhi anigu haddaan etoobiyaa nahay waxaan ku maahmaanaa shabeel dabada lama qabto haddaa qabatana lama sii daayo suuqa ku cunay marka haddii anagu waxaan leenahay maahmaadaas iyo dhaqankaas ogaada buuli waana idinka aqbalay ee taladiinii waayo haddaad siyaad barre la dagaalaysaan yaana waxba kama qabo saasaan horta ku helay ee etoobiya magaalada baydhabo markii ay maxkamaduhu ku soo duulayeen oo etoobiya ay dalkan ka xorayhaynaa dhahaayeen kadib haddana idoo etoobiyadii la tuugaahay lasoo gelaahay hanala gacan siiya la leeyahaan aragna shalana annaga inaan keennaa naloo diidaay lay mahad celima anaa uga horreeyo oo etoobiyaan keenee warniin waa naga aqli badantaa laymale
waxaan dadka laga buuxiyey oo etoobiya saana iyo waxaan iyo waa ruwaayado siyaasi ah oo aanan ku sinaysnayn cilmi dowladda etoobiya way nooga duwan tahay dowladaha kale ciidanka ugu badan iyo xiriirka ugu fiican ee southwest aan leenahay dowlad aan leenahay dowladda etoobiya oo kale ma jirto
marka laga yimaado goodiga iyo booloxooftada beenta ah ee ay fagaaraha la taagan yihiin waxaa isweydiin mudan maxay yihiin tallaabooyinka wax ku oolka ah ee madaxda riddada ugu hortageen damaca etoobiya ee badda waxaan ognahay in kumanaan ka mid ah ciidamada etoobiya ay ku sugan yihiin gobollada iyo magaalooyinka soomaaliyeed maxay xukuumadda ridada ugu saari weysay haddii ay dhab ka tahay la dagaalanka etoobiya aaway ciidamada riddada ee lagu sheegi jiray inay yihiin xoogga dalka soomaaliya maxay qulqulka ciidamada xabashida ee maalin kasta xuduudbeenaad ka soo tallaabaya uga difaaci waayeen dalka aaway hubkii dalka lagu soo daabulayay labadii sano ee la soo dhaafay maxaase lagu qabtay hubkaasi afkii shalay etoobiya lagu walaalsanayay sidee buu u soo qabtaa in maanta lagu colaadsado sow iyaga ma aha kuwa ummadda halkan biday sow iyaga ma ahan kuwa jiilka soo korayo isku dayaya inay ku ababiyaan jacaylka etoobiya
etoobiyee annagana toddoba boqoloo sano colaad ah oo dagaal ah taariikh ah ayaa naga dhexaysay taariikhdii waxaase waxay soo socota waxay ku soo gabagabowday kun sagaal boqol iyo sagaashankii derisaan nahay hal optionaan leenahay inaan wada noolaano oo nabad ku wada noolaanaan leenahay maantana midda aan ka shaqaynayno waa middaas ayagan ay nagala shaqaynayaan dowladda etoobiya marar badanna waa sheegay haddana inta waa laga sheegay doorasho aan isdoorannay derisku uma nihin inaan annagu isdoorannay oo aan isu soo xulannay deriskuma nihin ilaaha deris naga dhigay waana soo ahayn baryahaana sida muuqato waa sii ahaanaynaa hal optionaa noo furan cilaaqaadkaynu inuu isku fiicnaado saaxibba inaan ahaano masaalixda naga dhexayso oo dhan inaan wada wadaagno kuwa haddaan aan isdhex marsanno labadeenna dhinacba faa'iida noole inaan ka shaqayno optionka noo furan kaas waay
si kastoo la iisu indhatiro xaqiiqada dhabtaa waxay tahay in madaxda riddada aysan awood iyo rabitaan midna u lahayn ka hortagga damaca etoobiya bal iskaba daaye waxay raalli ku yihiin inay badda u saxiixaan etoobiya haddii ay ka tanaasusho heshiiskii ay la gaashay maamulka riddada ee somalilan arrintanna waxaa si aan gambasho lahayn daaha uga rogay wasiirka arrimaha dibadda turkiga isagoo sheegay in wadahadalladu etoobiya iyo soomaaliya ay ku saabsan yihiin sidii etoobiya marinbadeed loo siin lahaa iyada oo loo marayo dhanka xukuumadda riddada ee villa soomaaliya
etoobiya inay badda gaarto iskuma haysano dagaal naga dhexeeya annaga etoobiya oo soomaaliya etoobiya ay bad u diidan tahay ma ah waxaan isku haysanaa waxay tahay etoobiya siday badda ku soo gaareen dadka soomaaliyeed iyo caalamkaba waxaan rabaa inaan mar kale u caddeeyo etoobiya haddii ay doonayso xeebaha soomaaliya inay soo gaarto waa soo dhoweynaynaa etoobiya badda akses ma u yeelanay mase ma u yeelanayso ma ahan su-aasha na dhex taallo ee waxay tahay etoobiya badda akses way u yeelanaye see ugu yeelanay see ugu yeelanaya aan ka hadalno
haddaba maanta inagoo og in xukuumadda siliibiyadda etoobiya ay ku jirta diyaargarowgii ugu dambeeyey si ay ugu dhabayso qorshaheeda ku aadan qabsashada xeebaha soomaaliya maxaa la gudboon ummadda soomaaliyeed sideese looga hortegi karaa damaceeda guraan allaha subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha wabtaguu ilayhi alwasiila wabtaguu ilayhi alwasiilata wajaahiduu fii sabiilihi lacallakum tuflixuun waa inaan la imaannaa towxiid sax ah iyo iimaan raasikh ah waa inaan allaha ka cabsannaa una hoggaansannaa amarkiisa waa inaan allaha ugu tawasunnaa camal saalixa oo aan guushiisa ku mutaysanno midda ugu dambaysana waa inaan allaha jidkiisa ku jihaadnaa cadowgana dagaal iyo hub kala hortagnaa arrinta labaad ee aan uga guulaysan karno saliibiyiinta xabashida waa inaan ku midowno kitaabka allaah si wada jir ahna aan xargiisa u qabsannaa aana ka fogaannaa kala qaybsanaanta qabyaaladda qawmiyadda allaha subxaanah wa tacaala wuxuu yidhi wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu wadkuruu nicmat allaahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaana وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون cabsida ugu weyn ee maanta etoobiya haysataa waa in muslimiinta bariga afrika ku dhaqan ay isu tagaan diintana ku midoobaan taas ayaana keentay inay geed dheer iyo mid gaaban u fuusho sidii ay isaga hor keeni lahayd qabaa'ilka muslimka ah ee deggan geeska afrika haddii aan tusaale u soo qaadanno dagaallada u dhexeeya qowmiyadaha walaalaha ah ee soomaalida iyo canfarta iyo orommada waa mid ay etoobiya hurinayso dhaqaalihii hubna ku bixinayso iyada ayaana ka dambaysa dagaal beeleedyada ka aloosan dalka iyo xataa khilaafka u dhexeeyo maamulladii riddada waana siyaasad ku salaysan falsafaddii makafeyli ee ahayd qaybi oo xukun
Somaliland. Whether it's going to be Ethiopia or not, time will tell in the coming few weeks. So the point is, Somaliland is gone from my point of view. It will never to re-emerge with, uh, with, uh, with, um, with, Som- with Somalia. Puntland also had changed, shifted its strategy. They are now so disappointed with the behavior and decisions of the Somali federal government by inviting Egypt. They totally oppose it, that Puntland. They are now reconsidering considering their independence call, just like Somaliland. As you recall, Mr. Tafarra at the time, 20 plus years ago, they even aspired to join Ethiopia and even expressed interest uh, in a confederal way to join Ethiopia uh, under the Meles Zenawi regime at the time. So now anything goes. Then you have asked me the next five, ten years. We, we might see more and more states being born like in the galaxy, new stars being born. So Somaliland is already there. Puntland might separate. We don't know whether uh, Hirshabelle would separate, and eventually they separate, and they need alliances and partnership. It, anything goes. Somaliland and Puntland can't even join Ethiopia, and no- nothing can stop that.
haddii ay somalilan ka mid noqonayso etoobiya iyo in kale waxaannu ogaan doonnaa toddobaadyada soo socdaa qodobka muhiimka ihi waa in somalilan ay baxday oo aysan marnaba la midoobi doonin soomaaliya siday ila tahay sidoo kale puntland waxay baddashay istaraatiijiyaddeedii waxayna hadda aad uga xun yihiin habdhaqanka iyo go'aannada ay qaadatay dowladda federaalka soomaaliya ee ay ku casuuntay masar waxay hadda dib uga fiirsanayaan madax bannaanidooda sida somalilan oo kale sidaad xasuusataba shan iyo labaatan sano ka hor waxay xitaa ku taamayeen inay ku biiraan etoobiya oo ay qayb ka noqdaan nidaamka federaalka ee taliskii malazanawi marka hadda wax weliba waa suuragal shan ilaa tobanka sane ee soo socda waxaa laga yaabaa in aan aragno in badan oo ka mid ah maamul goboleedyada federaalka soomaaliya oo danaynaya inay ku biiraan etoobiya hadda waxaan haynaa somalilan puntland waa laga yaabaa inay goosato hirshabelle xitaa inay go'do ayaa la arkaa dabadeedna marka ay kala tagaan wax weliba waa suuragal somalilan iyo puntland xitaa haddii ay rabaan way ku biiri karaan etoobiya soomaaliya sida dastuurku uu dhigayo waxa waaye stateku inuu dowladda federaal ka mid noqdo hadda dowladda markay ka mid noqoto hadday fahmi weydana waa ka bixi kartaa horta taasaa aa meesha ku taal marka hadday soomaali isfahmi weydo isku dabranaan maysaan isleeyahay aniga maamul goboleedka sharci haddii oo awood qaybsigii lagu xadgudbo waa go- waa go'i karnaa anaga.
In Sida marka so- adigu waa sida qayb- somaliland oo kale Eh.
dooniyaan u istaagi karnaa Way.
waxa hadda aan rabno waay xaqiiqdan kuu sheega haddana dhegayso annaga hal agaasimo kuma lahan dowladdii farmaajo tanna sidii ay ku socotaa haddaan sharkii la wada qaadanayn waa kaa go'aan dowladda ethoobiyan la xiranaa marka hadda dowladda hamaan la adigu inuu xiranaa laf እናንተ መሳሪያ እያቀበላችሁ ነው የሚል እ፣ waxay kugu eedeeyeen inaad hub siiseen kooxa ka jira soomaaliya tusaale ahaan bayaan saxaafadeed uu soo saaray wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya wuxuu idinku eedeeyey inaad hub siiseen maamullada puntland galmudug iyo koonfur galbeed islamarkaana aad saanado ka dejiseen baydhabo arrintaas maxaa ka jira አ- አላቀበልንም ብና- ብናቀብልም ም- የሚያሳፍር አይደለም።
annagu hub kuma qalabeen maamulladaas mana siin laakiin xitaa haddii aan siinno ma ahan wax aan ka xishoonayno ninka masar hubka ka helay waa xasan sheekh annaguna ma bixinno hub laakiin haddii ay masar sii waddo hubaynta waxay u badan tahay inaan hub siinno puntland galmudug iyo baydhabo haddii uu waddadan ku sii socdo xaalkuma noqon doono keliya inaan hub siinno puntland galmudug iyo baydhabo laakiin waxaan samayn doonnaa wax ka badan oo aanan hadda sii sheegin
arrinta saddexaad ee aan igu guulaysan karno damaha xabashida etoobiya waa in xukunka laga rido maamulladii riddada ee caadaystay inay dabadhilif u noqdaan xabashida danaheedana u fuliyaan madaxda riddada waa kuwa shalay etoobiya ku soo dhoweeyey xamar iyo baydhabo waa kuwa garowe iyo hargeysa calanka etoobiya ugu dabaaldegaya waa kuwa Soomaali galbeed u aqoonsaday inay Itoobiya ka mid tahay jegjegana kula dhaanteeyey waa kuwa dekedaha Soomaaliyeed iyo ilaha dhaqaalaha Itoobiya gacanta ka saaray waana munaafiqiin sida jirjiroolaha marba midab isu roga iyagoo maslaxadooda fiirsanaya xasan murtadka maanta afka xoorka ka kicinaya ee ku doodaya inuu xabashidu necab yahay waa ninkii awooddiisa isugu geeyey sidii xabashida loogu biirin lahaa isbahaysiga midooda afrika labada kun iyo saddex iyo tobankii xilli nasaarada xabashidu dhaqaale xumo baan la daalandhacaysay wuxuu xasan murtad marxaladdii hore ee xukunkiisa kaalinta ugu badan ka qaatay sidii duulaanka xabashida ugu sii nagaan lahaa soomaaliya gudaheeda marxaladda dhiiranaanta leh ee uu maanta soo gaaray duulaanka xabashida waxaa ka horreeyey safaxaad khiyaano iyo dhagar ah oo ay madaxda murtadiinta ka galeen dalka iyo dadka soomaaliyeed kuwaas oo xabashada u sahlay inay soo gaarto heerkan taariikhduna way xusi doontaa madaxda riddada ee diintooda iyo dalkooda ku iibsaday sandareerto yar oo liidato su'aasha kale ee laga maarmaanka waxay tahay inay ummadda soomaaliyeed isweydiiso yuu maanta dhab ka yahay dagaalka etoobiya ma madaxda riddada ee iska baddaa inay xabashida ka difaacdaan zaylac ee aan banaadir hareeraheeda ka talin karin ma madaxda riddada ee aan ku dhicin inay xabashida ka eriyaan deegaanno badan oo ay kaga sugan yihiin soomaaliya sida garbaharrey kansax dheere diinsoor buurakaba baydhabo xudur halgan iyo kuwo la mid ah ma madaxdaas ayaa laga filayaa inay zaylac u gurmadaan soomaaliya ma waxaa etoobiya ka difaacaya niman qadiyadda badda aysanba ugu jirin mudnaanta iyo muhiimadda koowaad
waxaan nahay toban xubnoodaan ahayn waxaa allah u naxariista inaga geeriyooday guddoomiye jawaari oo xubin ahaa sagaalka xubnood oo kale waa dad aan dee dowladda u shaqayn laakiin loo maaragtay xushay in ay dowladda gacan ka siiyaan sidii looga hor imaan lahaa xadgudubka lagu soo xadgudbay midnimada dhuleed iyo madax banaanida soomaaliya etoobiya ay kusoo xadgudubtay sidii looga hor imaan lahaa marka shaqaale dowladeedna ma nihin haddaan xataa mushaar qaadanayn horta waxaan u baahanna inaan shaqaale dowlad noqono oo si rasmi ah mushaar naloo siiyo taasna hadda meesha kuma jirto mana ahaynba sidii naloo sameeyey annaga ruuxeenana dee waqtigeena inta badan howlo kale aan ku qabsanaa oo gaar noo ah inta waqtigeena kasoo hartay un baan hawshaan runtii gelinaa
walaalayaal xaqiiqada dhabtaa waxay tahay in mujaahidiinta iyagoo kaashanaya allaah garabna ka helaya qabaa'ilka soomaaliyeed ee dulmidiidka ah ay maanta yihiin cududda keliya ee dagaal hubaysan kula jirta xabashada etoobiya iyaga ayaa ahaa kuwa gobolka gedo kula jihaaday sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii iyaga ayaa ahaa kuwa bakhtiga etoobiyaanka ku jiiday waddooyinka magaalada muqdisho iyaga ayaana ahaa kuwa xabashida dhegta dhiigga u daray kuna xasuuqay fagaaraha dagaalka ee muqdisho iidaale yurkud jameeco buurakaba halgan ceelbuur rabdhuure doolow yeed iyo aato jihaadka ay mujaahidiinta kula jiraan xabashada etoobiya iyo guulaha ay ka gaareenna waa arrin gaalada iyo muslimiinta intaba ay isku raacsan yihiin
ra-iisul wasaaraha etoobiya waa nin maya mayal adag oo xagjir ah waa macnaha ma yaqaano xishood xishood waa inaad iska dhicin kartaa haddaadan iska dhicin karin rag iska dhicin karaa jira u banee waa intaa marka waxaa ka wadaa marka shabaab baa iska dhici karaya dowladda federaalka ha u banayso ayadu iskama dhici kartee hadda maxaa maxaa maxaa kaloo haysaa
marka hore xasan sheikh waa inuu noqdaa qof awood leh oo dagaalami kara xasan sheikh ma ahan qof awood u leh inuu la dagaalamo etoobiya aslan mana u diyaarsana arrimahaas oo ma waxaad ka hadlaysaa madaxweynaha soomaaliya haa ninkaas ma ahan qof awood u leh inuu dagaalamo waa inuu marka hore ilaaliyaa muqdisho ka hor inta uusan soo hawaysan inuu annagana la dagaalamo maalin walba dad ayaa ku dhimanaya muqdisho marka hore ha ilaashado kursigiisa annaga etoobiya ah waxaannu soomaaliya u joognaa si aan u caawinno isaga isaga ayaana u baahan inuu naga caawiyo sidii uu xoojin lahaa awooddiisa taasi waa qodobka koowaad
haddaba waxaan halkan ugu baaqaynaa dhammaan muslimiinta gobolka ku nool gaar ahaan dhallinyarada iyo qabaa'ilka muslimka ah waxaan ugu yeeraynaa allaha dartiis iyo inaan ammaanada idinka gudanno waxaan dhammaantood ugu baaqaynaa inay ku soo biiraan safka mujaahidiinta ayna nagu garab siiyaan difaacidda diinta iyo dalka iyo hantida ummadda muslimka ah ee ku sugan bariga afrika waxaan kula dardaarmaynaa inay dib u milicsadaan taariikhda awowyaashooda iyo sooyaalka cizziga sharafta iyo jihaadka ku dheehan ee ilaa hadda itoobiyaanka maskaxdooda ka go'i la'dahay taariikhdaas iftiimaysa ee ay maanta ku faanaan muslimiinta bariga afrika kuma aysan imaan wadahadallo iyo diblomaasiyad kuma aysan imaan tuugsi iyo gacmo hoorsi gaalo balse waxay awooyaasheen shalay isaga difaaceen duulaannada saliibiyiinta xabashida waxay ahayd iimaan sugan isku duubni ducada allaah iyo inay cuskadaan caaradda warankooda walaalayaal arrinta maanta la isku haysto way ka weyn tahay al-shabaab ama urur ama qabiil ama gobol waxay saliibiyiinta xabashada u gol leeyihiinna waa diinteenna iyo jiritaankeenna mana jiro xal kale oo lagu xorayn karo dalka loogana hortegi karo damaca xabashada etoobiya aan ka ahayn xalka uu allah tabaaraka wa tacaala inoo sheegay ee ah aljihaad fii sabiiliillaah qaala allahu tacaala ina allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiilihi shafan kaannahum bunyaanun marsuus xal kasta oo aan jihaadka ahayn wuxuu ku dambayn doonaa quus iyo qoomamo waxaana tusaale waaqici ah inoogu filan madaxda riddada iyo natiijada ay ka gaareen waxay ugu yeeraan diblomaasiyadda si kastoo ay murtadiintan dunida dacalladeeda u wareegeen ayna isku dayeen inay diblomaasiyad iyo wadahadal iyo tanaasul la yimaadaan haddana halista etoobiya weli way taagan tahay wayna ka sii daraysaa sidaa awgeed waxaan muslimiinta uga digaynaa inay ku kadsoomaan xal kasta oo aanan ku imaanin kitaabka iyo sunnada nebiga sala allahu caleyh wasalam kuna kadsoomin heshiisyada dhalantaadka ah ee xukuumadda riddada la gashay turkiga iyo masar haddii waddamada masar iyo turkiga ay danqashada iyo walaaltinimada islaamka dhab ka tahay sida ay ku andacoonayaan waxay u gurman lahaayeen muslimiinta falastiin ee deriskooda ah kuwaas oo maalin walba la xasuuqayo waxaa isweydiin mudan masiisiga masar haysta ayaa damqasho islaam leh soo ma aha ninka xuduudda ka xirtay maxasta reer khaza si aysan u helin gurmad aan dhaafsiisanayn baad iyo biyo soo siisii ma ahan ninka ugu baaqaya muslimiinta khaza inay dhulkooda ku wareejiyaan yuhuudda haddaba waxaa cad inaysan madaxda dowladahaas wax dan a u hayn soomaaliya ujeeddada ay soomaaliya ka leeyihiin waa mid ay ku xaqiijinayaan danahooda gaarka ah waana xaqiiqo gaal iyo muslimba ka wada dheragsan yahay haddii aanan dhahlistarin waxaan sidoo kale ummadda muslimiinta uga digayaa inay isku halleeyaan waxaa loogu yeero qaramada midoobay iyo waxay ugu yeeraan heshiisyada caalamiga ah iyo xeerarka baatilka ah ee lagu doonayo in etoobiya lagu siiyo badda ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed
And legally also, there are uh, international uh, legal conventions, the UN conventions, for instance. From legal, legal point of view, any country has a right of access to the sea. As per the water uh, conventions of the UN, if I'm not mistaken, it's Article 125 that deals with the right of countries for access to the sea. So, as per that um, uh, offer or article, I think Ethiopia has uh, the right of access to uh, these seaports.
sharci ahaan waxaa jira xerar caalami ah oo taageeraya sheegashada etoobiya ee badda tusaale ahaan xerarka u-n-ka ayaa dhigaya in waddan kasta uu xaq u leeyahay inuu helo marinbadeed iyadoo qayb ka ah qodobka boqolshaniyoabaatanaad ee badda ee u-n-ka xeerkaas owgii waxaan qabaa in etoobiya ay xaq u leedahay dekadahan ku yaalla badda The federal government of Somalia remains dedicated to achieving a peaceful and mutually benefit, beneficial outcome in line with the international law and the United Nations Convention on the law of the sea.
dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxaa weli ka go'an sidii ay etoobiya iyo soomaaliya u gaari lahaayeen heshiis nabadeed oo faa'iido u leh labada dhinac kaas oo waafaqsan shuruucda caalamiga ah iyo xeerarka badda ee u-n-ka
hoggaanka iyo sumnaacul qaraarka xabashida waxaan leeyahay marka laga yimaado halkudhegyada beenta ah iyo boorarka aad isku qarinaysaan annaga iyo adinku waxaan nahay dad is yaqaan waad og tihiin annagana waan ognahay xaqiiqada siraaca iyo halka uu ku khatumo loolanku dagaalka inoo dhexeeya ma ahan mid ku salaysan labaatan mayl oo bad ah iyo marinbadeed aad quudka kala soo degtaan sida aad fagaarayaasha la taagan tihiin balse hadafkiinna waa inaad islaamka ka ciribtirtaan gobolka muqadasaadkiisa burburisaan xoolaha muslimiintana xayuubsataan oo aad noqotaan awoodda keliya ee dhulkan ka jirta ee maalaysa saliibka wax dadaala oo aad u reebateen hirgelinta arrintaas ma jirto allah ayaase hoojiyey sacyigiinna qaala allahu tacaala inna allaha laa yuslixu camala almufsidiin cadaawada aad u qabtaan islaamka iyo muslimiinta inta idinka soo daahirtayna waxaa ka badan inta laabtiinna ceegaagta waxaadse moogan tihiin inaad la dagaalamaysaan ummad uu allah ugu bishaareeyey sarrayn rifca iyo inuu dhulka makaninayo waxaan idin leennahay waxa aad maanta u hanqaltaagaysaan waa damac ay ku hungoobeen awowyaashiinnii kuna halaagsameen iyagoon gaarin wax natiijo ah waxaan idinku baaqaynaa inaad ka weecataan dhabbaha aad ku tacabeesheen ee aad weli ku madax adeegaysaan kuna soo dhacdaan dhabbaha toosan ee aan idinkugu yeedrayno wax ka badan kun iyo afar boqoloo sano qaala allaahu tacaala qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila allah anlaa nacbuda ila allaha walaa nushrika bihi shayan walaa yattakhida bacduna bacdan arbaaban min duuni illaah fain tawallow faquuluu ishhaduu biannaa muslimuun ugu dambayntii waxaan hambalyo u dirayaa shacabka muslimka ah ee soomaaliyeed meel kasta ay joogaan sida gobonnimada ah ay uga dhiidhiyeen damaca saliibiyiinta xabashida ee ku aadan qabsashada dhulkan muslimka ah waxaana kula dardaarmayaa in aysan dadaaladooda ku ekaynin oo keliya bannaanbaxyo iyo hadallo afka baarkii ah balse ay ku daraan diyaargarow tababar ciidan iyo inay furimaha jihaadka soo buuxiyaan waxaan sidoo kale halkan ka bogaadinayaa halyeeyada mujaahidiinta meel kastoo ay joogaan iyo shaqo kastoo ay hayaanba walaalayaal waxaad ogaataan allah kadib inaad maanta tihiin rajada ummadda iyo damalka ay dugaashanayso waxaa tihiin dadka laga sugayo inay dalka xoreeyaan shareecada allahna ku soo dabbaalaan waxaa gurmad iyo gargaar idinka sugayo walaalaheenna muslimiinta ee xabsiyada ku jira iyo gabdhaha muslimaadka ee cirdigooda iyo sharaftooda lagu xadgudbayo waxaa hiillo iyo garab idinka sugayaa malaayiinta muslimiinta ah ee ku hoos nool gumaysiga saliibiyiinta xabashida kuwaas oo ku celcelinaya rabbanaa akhrijnaa min haadihi alqaryati aldaalimi ahluha wajcal lanaa min ladunka waliyan wajcal lanaa min ladunka nasiira waxaa maanta dusha idinka saaran waa mas-uuliyad weyn hadafkeennuna ma ahan keliya inaan etoobiya ama saliibiyiinta dalka ka xorayno balse waa inaan shareecada allah hirgelinno diintiisana kor u qaadno dhulalka islaamkana xorayno aanna soo celinno sharaftii iyo cisigii muslimiinta ay lahaayeen waxaa loogu yeeray etoobiya waxay ahaan jirtay qalcadda islaamka ka taliya boqolaal sano laga soo bilaabo xuduudda suudaan iyo eritereya ilaa magaalada gondar iyo adis ababa waxaa ka taagnaa saldannado islaami ah oo boqolaal sano ka talinayay xilli ay maanta xabashidu baada iyo gibirka ka qaado muslimiinta awowyaasheenna ayaa iyaga ka qaadi jiray jisyada iyaga oo dullaysan dadka laga sugaya inay soo celiyaan cisigaas waa idinka dagaalkuna waa bilow kow iyo laba ma joogo ballanteennana waa qudus inshaa allahu tacaalaa rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasana wa fi alaakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar rabbanaa afriq calaynaa sabran wa habit aqdaamana waاnsurna clى اlqwm اlkafiriin wslى اllah clى nabiyina mxamadi wclى alih wsaxbih wslm ajmaciin
سلامتي فوق الثريا ولو بجيوش قيصر أرهبوني سأمضي شامخا كالطود صلبا ولو زرعوا الردى فوقي ودوني ولو جعلوا التهور من سماتي ومن أهل التطرف صنفوني فذلك إخوتي في الله فخر لمن ساروا على درب المنون waa hagaag dhegaystayaal waxaad wada dhegaysateen kelimada ay caawa baahisay mu'asasada alkataib taasoo uu jeediyey sheekh axmed cumar abu cubayde xafidahullah amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu kaga hadlayey damaca xabashida etoobiya ee ku aadan qabsashada badda soomaaliya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu